soo dhowaada barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaana halkan si wada jira idinkala socodsiinayaa anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan daanduray ibraahim intaynaan barnaamijka u sii gudagelin maxaad inoo haysaa ismaaciilow intaan u gelin dhabbaalada heesta ugu horraysan dhegeystayaashana u ciyaarayno waa maryan maxay odhan codkii ibraahim baa
waxaan moodayaa mirihii jannada iyaduna ma oga waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga alla waxaan moodayaa mirihii jannada iyaduna ma oga alla waxaan moodayaa malabkii shinnida iyaduna ma oga waxaan moodayaa miraa la daaye damirta dhexe habeenkii ayaduna ma oga waxaan waxaan moodayaa miraa la daaye damirta dhexe habeenkii ayaduna ma oga macnahaan ka rabo mayadow daran haaduu macan macaan mayadow daran haaduu macan macnahaan ka rabo mayadow daran haaduu macan macaan mayadow daran haaduu macan markii aan hordhigo allaynuu milan jacayl alla markii aan hordhigo aynuu milan jacayl aygu alla maxay oran mabooge maxay oran yartu maxay oran maryaan maxay oran waxaan moodayaa midab qaansaroob ayaduna ma oga waxaan moodayaa sida maya ubax ayaduna ma oga waxaan waxaan moodayaa mayo cagaar dhexe habeenkii ayaduna ma oga waxaan waxaan moodayaa mayo cagaar madaxa isla galay oon weli la marin haddan midii midigta bidix kuma taansanin kala maqan qofkuye kuma taansanin kala maqan qofkuye haddan midig haddan midigta bidix kuma taansanin kala maqan qofkuye kuma taansanin kala maqan qofkuye markii aan hordhigo
milan jacayl alla markii ibraahimow waraaqta dhinacayga ugu horreysa haddaan inoo soo qabto waa waraaq tahniyada waxayna ka timi caasho khaliif maxamed faadumo khaliif maxamed safiyo khaliif maxamed xaliimo awsulub barre umaymo maxamed cabdulaahi injineer boorow cabdifataax maxamed cabdulaahi dhuux axmed xuseen iyo marwadiisa qiyaas maxamed nuur axmed maxamed cumar haashim muuse barre dhammaan asxaabtaasi waxay tahaniyad u dirayaan salmo maxamed cabdulaahi iyo cabdiweli faarax barre oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada gaariso gabadhaasna waxa loo bixiyey umayma cabdiweli faarax barre waxaan leenahay soo barbaar noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray muhaab maxamed aadan iyo sulaymaan maxamed aadan iyo cabdiwahaab maxamed aadan cimraan maxamed aadan daa'uud maxamed aadan maxamuud maxamed aadan iyo ilyaas maxamed aadan umaana maxamed aadan maryan maxamed aadan sayma maxamed aadan xaniifa maxamed aadan daifa maxamed aadan iyo mustaf maxamed aadan cabdikariin maxamed aadan cabdinaasir jacfar sheekh cabdirasaaq cabdi cali abija iyo hooyo umayma cabdikariin dhammaan reer maxamed aadan iyo asxaabta waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan ayad maxamed aadan iyo wasiila yuusuf aadan oo dhowaan ku aqalgalay deegaanka awjabe ee gobolka shabeellada hoose waxaana ay leeyihiinna aqalgalkiina allaha ka dhigo kii aada isku waartaan ee banowda kala siiya owlaad qeyr qabta heesta kale dhegeystayaashan u ciyaarayno waa kaalay kaalay codadkii cumar xasan ruuraaye iyo khatar daahirciye
ma og tahay in badan baan ka aamusnayo abka kaala baqaye ma og tahay in badan baan ka aamusnayo abka kaala baqaye
ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaalin ma og tahay ayaamahan anigiyo haweenkaba arxanama dhex yaalin ma og tahay ammaaniyo weligoodabaalmale amn wana kama sigaay haddaa doonta ololo ma og tahay ammaaniyo weligooda baalmale anna kama sigaay haddaa doonta ololo waxba iimaydin edeg edeg edeg gaadi keliseene waan arki doonaa ilmaday igata igata kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan magna lama afduube anigu anigu adigaan ku necebay Ii kaalay kuma odhan ilbaxuna maa sidan ragna lama afduube anigu anigu adigaan ku necebay orod orod orod araggaadayga qari orod orod orod araggaadayga qari
ma og tahay ibtilaadiyo qaraniga jacaylkaba adigaygu beero ma og tahay ibtilaadiyo qaraniga jacaylkaba adigaygu beero
waraaq kale oo taxniyadaoo gacanteeda ku jirtana waxaa diraya cabdiqaadir maxamed warsame moo harawe maxamed siciid yuusuf xasan haykal cumar maxamed soomane cabdiqani cabdulaahi irbad mahad xasan gudaal cabdimaalik yuusuf axmed faarax axmed cawil jaamac iyo weliba cabdiladiif cabdiraxmaan warsame mukhtaar suudaani iyo yuusuf maxamed yuusuf faadumo yaasiin jaamac waxaan u malaynaya inay tahay wariyihii v o eda ee magaalada boosaaso cabdisalaam ibraahim hereri waa waa wariyaheennii weynaa iyo weliba maxamed cali ciise gaalkacayo daahir cabdiqaadir axmed daahir aflow dhammaan asxaabtaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay tahniyad aroos u dirayaan hee boqorka nuux muuse birjeeb iyo asmo farxaan maxamed oo xafladda meherkoodu ay ka dhacday magaalada burco waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela sidoo kale nuux muuse waxaa halkan tahaniyad uga diraya bahda v o a waxaan leenahay adiga iyo qoyskaaguba isku waara waxaa dhambaal uu naga soo gaaray abshir aadan maxamed dalmar loo yaqaan iyo safiya cali ibraahim sharaf iyo maryan maxamed nuur iyo qureysha maxamed nuur aadan maxamed nuur iyo xabse mukhtaar fartuun aadan maxamed ambiyo cali ibraahim dhammaan dadkaasi waxay u kala nool yihiin dunida daafeeda waxaana jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan boqorka iyo boqoradda waa bashiir iyo wiilo maxamed oo ku aqalgalay buusiya dalka kenya waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheeda kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ku dhaqa lahaa miyaad ku dheldhel lahayd intaan ha ku dhaqa lahaa miyaad ku dheldhel lahayd mudaan mudaan way islahaatayo niyadawaad dhaawacdeen haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga haddaan kugu dhaadan jiray isuu ka dhammaa ka dhammaa qalbiga tahniyad kale oo gacanteeda ku jirtaa waxay ka timi aabbo farxaan maxamed shaafici farxaan maxamed saamiye farxaan eeddo anise maxamed eeddo khadre maxamed xamse cabdi maxamed hodan cabdi maxamed rashiid cabdi maxamed ayeeyo cosob jaamac aadan eeddo seynab aadan nimco cabdirasaaq maxamed dhammaan ilmo maxamed xirsi iyo dhammaan ilmo xasan guud cadde waxay hambalyo iyo duca ay u dirayaan boqorka nuux muuse birjeeb iyo marwadiisa asmo farxaan maxamed oo muherkoodu ka dhacay magaalada burco waxaan leenahay noqda kuwiisku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray ismaaciilow jaamac maxamed xirse iyo cali bashiir sheekh iyo qawdhan bashiir sheekh naasir bashiir sheekh iyo raxmo bashiir sheekh iyo rawdo bashiir sheekh maxamed nuur qaaje iyo sidiiq maxamed jirde hooyo faadumo maxamed ducaale iyo dhammaan asxaabta oo isku duuban waxaana jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan cabdirasaaq bashiir sheekh iyo xamda xasan cawad oo meherkooda uu ka qabsoomay gaashaamo waxaana ay leeyihiinna ha idiin horseedo meherkaasi guur qarqaba aamin
waraaqdan gacanteeda ku jirtaa ibraahino waxay ka timi daahir maxamed aw yuusuf iyo cabdulaahi maxamed qaasim iyo cabdi haybe maxamed mawliid mascade dhabarey iyo kabtan cawid walanwalcood jenaraal baardaaq ibraahin dirir faadmo dhabarey maxamed hooyo habboon cabdi caynshe hooyo seynab ibraahin dirir dhammaan reer dirir hundi iyo reer aw yuusuf oo kala jooga gaalkacayo iyo galdogob waxay hambalyo u dirayaan cabdiqani dhabarey iyo ifraax siciid yare oo gabadhi ay ugu dhalatay galdogob waxaana loo bixiyey nuuro ayaa layidhi ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamiin
dhaxaadisidaatood adukuusan haayo nafta kugu saasabay dhaxaadisidaatood adukuusan haayo nafta kugu saasabay dhaxan siriyo caad waxaad samaysaba ku sacaaba tumaye dhaxan siriyo caad waxaad samaysaba ku sacaaba tumaye ogow samirkii waa jiray wasetaa goostayo sadkiisaa dhammaaday ogow samirkii waa jiray wasetaa goostayo sadkiisaa dhammaaday oon saa'id lagu darin ila garoosan ugu samaayo sixin iyo ahaa malab ku yaalsintaade dhaxan samaayo sixin iyo ahaa malab ku yaalsintaade adiguna saluublay sadasha khayrkiyo duminaysay saacee adiguna suleehay sadasha khayrkiyo duminaysay saacee ogow samirkii waa jiray wase ka goostayo sabkiisa dhammaaday
waraaq aad loogu soo farayaraystay oo gacantayda ku jirta ibraahimow ayaa waxa ay ka timi reer mahdi cali oo kala jooga ottawa iyo yuston habaryaro dahabo iyo asli mahdi iyo xaajigeeda daahir cabdirasaaq iyo xaaskiisa canab maryan mahdi iyo carruurteeda oo kale ah asma iyo suhayb xaawo cariif qaasim oo joogta toronto dhammaan waalidiintaas iyo asxaab kale oo kala duwan oo meelo kala duwan oo caalamka ah jooga waxay tahniyad u diriyaan boqoradda haye faadmo ilhaan muuse abtiyow iyo boqorka ay dadka ka soo xulatay oo ah axmed maxamed nuur xaashi oo dhowaan uu arooskoodu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka ducaduna waa xaggeena ayaa la yidhi noqda waxaan leenahay qoyskaas kuwii isku waara ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin ibraahim hoddan qoyskan dhinacii heesaa mid ka mida u soo qabto waxaan usoo qabanayaa heestan nagaadi waa codadkii cabdinaasir macalin iyo hudambi
nafa dhaladayaaliyo
الله يو ناغيل الله يو ناغيل